iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadeed ee kasoo dhex cusboonaaday hogaanka maamulka galmudug sida madaxweynaha ku-xigeenka maamulka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo dhinac ah iyo madaxa xukuumadda galmudug iyo madaxweynaha galmudug oo iyaguna dhinac ah iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale waxgarad ka soo jeeda deegaanada galmudug waxay isku hooleen inay u istaagaan xalinta khilaafka soo kala dhex galay hogaanka galmudug kulamo isku ujeeda ah hase ahaatee meelaha ay ka dhaceen ay kala duwan yihiin ayaa xalay waxay ka kala dhaceen magaalooyinka cadaad oo dhuusamareeb iyo magaalada muqdisho kulan muqdisho ay ku yeesheen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya lagana soo doorto deegaanada galmudug ayaa waxa ay isla garteen inay ku baxaan xal u helidda khilaafka soo cusboonaaday ee ka dhex curtay madaxda maamulka galmudug xildhibaanada ka qayb gala kulankaasi ayaa dhammaantood waxay sheegeen xilligan galmudug aanay xamili karin khilaaf cusub oo hoggaankeeda soo kala dhex gala iyadoo laga filayay in galmudug ay u tabaabashaysato dib usoo gacangelinta deegaanada al-shabaab hadda ay gacanta ku hayaan oo ay ka mid yihiin degmooyinka ceelbuur iyo ceelleer iyo deegaano kale oo dhaca gobolka mudug waxaana xildhibaanadu ay ugu baaqeen dhinacyada galmudug isku haya inay miiska wadahadalka ku dhammeeyaan dhinac kastana uu tiisa ka hormariyo tan guud ee galmudug kulamada ayaa si gaar a xalay waxay uga dhaceen magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka maamulka galmudug waxaana waxgaradka deegaanadaas iyo madaxda galmudug ee hadda halkaasi ku sugan ay isla garteen in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka ahlusun waa khilaafka galmudug madaxdeeda oo salka ku haya heshiiskii ahlusunna iyo galmudug ay isugu biireen ee ka dhacay sanadkii hore magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka jabuuti iyagoo sheegay in madaxda hadda cadaada ku sugan looga baahan yahay inay tagaan magaalada dhuusamareeb si xal loo gaaro dhinaca kale magaalada dhuusamareeb xalay waxaa madaxweyne xaafi madaxa golaha xukuumadda ee galmudug ay ku qaabileen waxgarad kale oo ka soo jeeda deegaanada galmudug kuwaas oo ay ka dhegaysteen sida ugu macquulsan ee xal loogu heli karo khilaafka hadda soo cusboonaaday ee u dhexeeya hoggaanka galmudug dowladda soomaaliya oo doonaysa in kaalin wanaagsan ay ka qaadato arrintan ayaa wasiirkeeda arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye waxa uu sheegay in soddonka bishan ay ugu dhawaaqayso magaalada muqdisho shir ay isugu imaanayaan hoggaanka galmudug kaas oo lagu heshiisiinayo dhinacyadaasi waxaana wasiirka uu madaxda galmudug ugu baaqay in ay yimaadaan magaalada muqdisho islamarkaana ay ka qayb qaataan shirkaas xalka loogu raadinayo khilaafka u dhexeeya hoggaanka galmudug isagoo sheegay in madaxda galmudug wax kasta mas-uuliyaddooda ay ku ilaaliyaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya oo shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ugu baaqday hoggaanka galmudug tan iyo intii ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho in ay wadahadalkaas ka qayb galaan laakiin hoggaanka galmudug labada dhinac ee hadda isku haysa ee ku kala sugan dhuusamareeb iyo cadaado ay ka tageen magaalada muqdisho sababa aan waa sababa uusan sheegin laakiin dhinacyada ka hadlay cadaada iyo dhuusamareeb ay sheegeen in ay u arkeen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda xaaf oo ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in sababaha ay uga baaqdeen shirka waa shirkii ka dhici lahaa muqdisho ay dib ugu laabteen dhuusamareeb ay tahay in wasiirka arrimaha gudaha uu muddo laba maalmood ah u qabtay in ay isku arkaan islamarkaana uu war rasmiga uga keenayo dhinaca kale uu hogaaminayo maxamed xaashi cabdi carabi madaxweyne ku-xigeenka galmudug laakiin uu sheegay in wakhtiga uu ka dhacay dowladda soomaaliyana aanay wax wada hadal ah ku dhammayn wasiirka arrimaha gudaha ayaa hoggaanka galmudug ugu dambeyn waxa uu sheegay inay yimaadaan ka hor soddonka bishan oo muqdisho lagu qabanayo shir dib heshiisiineed oo xal looga gaarayo arrintooda
haddaanan isugu iman arrinkan oo aanaan ka wada shaqayn qof walbaa u khasaari doonaa qof ka faa'iidi doonaa ma jiro waxaan idinka codsanaynaa inaad ku baraarugtaan muhiimadda arrinkaani leeyahy aydnaan ku dhegin arrimaha aad isleedihiin siyaasad ahaan ama ama dan ahaan ay idin cuslaynayaan mas-uuliyiinta galmudug fadlan ku baraaruga mas-uuliyadda aa haysaan dhibaatada ka jirta deegaankaas iyo maamul goboleedkaas maanta wax khilaafaad xamili kara ma aha waan rajaynaynaa inaad intaas nala qaadataan
bishii hore ee sebtembar sanadkii tegay ayaa khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka galmudug waxa uu qarka u saaray in faraha uu ka baxo ammaanka galmudug iyadoo madaxweyne xaaf xilligaas uu ku eedeynaya dowladda soomaaliya in faragelinta ugu xooggan ee saldhigga u ah khilaafkaasi ee iyadu ka dambayso laakiin dowladda soomaaliya oo xilligaasi wasiirkeeda arrimaha gudaha juxa uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inaysan wax shaqaha ku lahayn dowladda soomaaliya xaaladda ka taagneyd magaalada cadaado iyo deegaanada galmudug laakiin markii dambe dowladda soomaaliya ay ku baxday islamarkaana uu suuro geliyey khilaafkaasi in ay ku biiraan maamulka ahlu sunna galmudug